Banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dadka banaanbaxa dhigaya ayaa ah shacab salugsan hab-maamulka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Codsable.
nibadbaxan oo looga soo horjeeday maamulka hiirshabeelle iyo magacaabista degmooyinka cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha maamul goboleedka hiirshabeelle cali cabdulaahi cosomle ayaa maanta ka dhacay magaalada jawiil ee gobolka hiiraan waxgaradka ka qaybgala dibadbaxan ayaa sheegeen maamulka hiirshabeelle uu xaqiray xaquuqdii ay ku lahaayeen islamarkaana kalsoonida ay kala noqdeen
madaxweyne haysataa degmadan cali cabdulaahi cosoble maamul xumadiisa iyo mas-uuliyad darrada uu ku maamulay ayaa dadweynahan u diidan yahay waxay rabaan cadaalad cali cabdulaahi cosoble dadku mas-uulka ka yahay iyo wuxuu yahay ma yaqaano waxaa xabashada u jeedinaa dowladda dhexe ee federaalka ayaa waxaan rabaa inay aragto oy timaado cadaalad darrada meel aan hal guri ku dhisnayn ayuu wuxuu leeyahay degmaa ka dhigahayaa siddeed boqol oo guri meel ay ku dhisan tahay oo kun iyo xoogaa qofku joogto ayuu wuxuu leeyahay saddex kun ay joogto wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay degmo maaha laba degareetay haystaan waa nin u jecel cadaalad darrada jecel wuxuu mas-uulka ka yahay iyo wuxuu yahay nin kala garan waayo wey waxaa kala noqon mas-uuliyaddii kalsoonidii aan u doorannaa kala noqon waxaana hoos tagnaa dowladda federaalka hirshabeelle waxbaan isku darsannay ballantiina cali cosoblaa ka baxay cali cabdulaahi cosoblaa ka baxay hadduu ka baxayna annaguna kalsoonidii baan kala laabanna maamulkiisana kama shaqaynhaya jawiil sharmaa farmaajo waxaan u sheegaynaa cabashada dadkaa ka muuqata inuu wax ka qabto inuu ku soo baxo inuu dad u soo dugto saasaan ka codsanaynaa hirshabeellena meeshaan maamulkeeda hodamba kama shaqaynahayo kama shaqaynayno kalsoonidana waa kala laaban maanta waxaan meeshaan isugu soo baxonnay oo isugu soo bannaanbaxnay oo bannaanbaxaan loo dhigay maxaa la dhahay bulshadaana isku keenay degmada jawiil waxaan ka soo horjeednaa maamul xumada hirshabeelle madaxweynaha cali cabdulaahi cali cosoble maamul xumadiisa aan ka soo horjeednaa meeshaana shaqeeya oo ka soo jeeda degmadan waan kala noqonnay kalsoonidii